aanu ku bilownaya aqalka koongareeska maraykanka ayaa dhex dabaalanaya qalalaase dhinaca hoggaanka iyadoo ninka xisbiga jamhuuriga uu usoo xushay inuu hoggaanka aqalka u tartamo kevin mccarty uu mar kale si ku guuldaraystay in uu hanto xilka guddoomiyenimada taasoo sii adkaynaysa ismariwaaga saddexda maalmood taagan ee curyaamiyey aqalka hoose ee koongareeska sidan oo kale waxaay dhacday sanadkii waa muddo haatan boqol sano laga joogo haddii mar kale uu doorashada isku soo taagana waxa ay noqonaysaa taariikh cusub haddaba waxaa arrintan ila falanqaynaya xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka xaashi haye
waxaa is haysta waa laba gruub qolana waa qoladii madaxweynihii hore ahaa trump tiimkiisa qaar ka mid ah ayaga dhanmaa qaar ka mid ah oo weliba xag jir ah oo ilaa iyo labaatan dhan wey gruubka la kari laayahay ogolaan la ninkan speakerka doonaya makaasi ah inay codka siiyaan iyagoo xataa uu la soo hadlay madaxweynihii hore oo saaxiibkooda ahaa balse waa diideen maxaa dhici karaa haddii nimankan ay mowqifkooda ku adkaystaan oo sidan un ay noqoto natiijada doorashada ka soo baxda mar walba
runtii waxay caqibad ku tahay waddanka dhan bay caqibad ku tahay waayo howska memberska lasoo doortay gedi ahaan oo ahayd in la dhaariyo dhaartooda ma qabsoomayso haddaan sbiakerka la helin sbiakerkoon la dooran wax dhaara kama dhacayso kow midda labaad oo caqibada weyn waddanka ku ah waxaa weeyaan baarlamaankii la doortay oon weli la dhaarinin mahay ma heli karaan mana la siinayo security clearance wax la dhaho oo oo macnaha sida briefingka securityga waddanka looga loola sheergarayn jiray loolama sheergaranayo ilaa la dhaariyo dhaartiina waxaa hortaagan dee ilaa la doorto speaker baa ka horreysa taasna wallahi waa arrin cirka ku macnaha aan la garanay xaalkeeda wuxuu noqon doono saanoo kale way dhacday laakiin ilaa heerka waktigaana waa waa wax adag hadda waa ka duwanta waktigaas boqol sano ka hor bay ahayd markii saanoo kale dhacday boqol sano iyo maantana wakti dheer baa udambeey udhexeeyey oo runtii jawiga iyo siyaasadda waa kala duwan tahay marka waa arrin aad u adag waddankana wuxuu marayaa xaalad siyaas xasaasi ah haddii marba member baarlamaankii lasoo doortay ee si saxa ku yimid aan la dhaarin karin waa dareemaysaa xaal oo clearance in aysan heli karin security ahaan waxaa dareemaysaa xaalka meesha uu marayo marka ma sahlana qofku wuxuu ku noqon karaa afhayeenka aqalka hoose ee maraykanka boqol iyo labaatan iyo sideed cod ma heli kara miyaa marka haddii arrintu ay sidan kusii socoto oo sidan unbay mar walba ku dhammaanaysaa natiijadu haddii labaatankan hadda isku soo hadhay oo diidan oo hardcoorka runtii waa labaatan xag jira iyagoo uusan codkooda helin weliba qaarkooda badan codkooda helin way adag tahay arrintana saanu bay sii ahaanaysaa waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato waad og tahay badanaa january labaatan iyo kowgeeda la dhaariyaa xildhibaanada labaatan iyo kowga january haddii saan sii ahaato waa la gaarayaa haddii la gaarana waddanka halis buu gelayaa runtii waayo waddan aan baarlamaan lahayn macquul maaha ma shaqayn karo laakiin arrintu waa adag tahay waaya marka maxay tahay maxay doonayaan shuruudaha ay wataan labaatankan xubnood oo haddana jamhuurigii ka tirsan dadka si ay u fahmaan mar walba waxaa noqda afhayeenka baarlamanka ee maraykanka qolada markaas aqlabiyadda haysata hadda republicankii ama jamhuurigiibaa haysta ninka hadda sharaxan waa ninkii republicanka ay doonayeen labaatanka ka soo horjeedana waa labaatan ka tirsan isla xisbigii republicanka ama jamhuuriga ahaa marka maxay doonayaan labaatankan labaatanka waxay ka mid yihiin waa runta xisbiga jamhuuriga ay ka mid yihiin laakiin ayadoo xisbiga la wada yahay ba haddana mabda ahaan la kala duwan yahay tusaale ahaan baan ku siinayaa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii waktigii obama madaxweynaha uu ahaa asagoo laba sano keliya waa kii laga qaatay howska ay ka bateen oo ay bateen xisbiga jamhuuriga u batay waxaa soo baxay that time gurub la oran jiray la oran jiray t body inaa xusuusta waa laga yaabaa t bodyga waxay ahaayeen gurub ka mid a rabikaanka haddana ka maan adag oo dhib badan waxay doonaan baa shaqeeyey wayna badnaayeen dhaataa labaatan ma ahayn aad bay u badnaayeen taasna waxay kaliftay speaker ayaga ay haddi ku yihiin in la doorto markaas marka hadda gruubkan waxay wataan ayagana speakerka inay la doorto oo ninkan gebi ahaan gebi ahaan waxay leeyihiin baha iskaga tago oo had droob galay maadaama kow iyo toban mar isku day ah kow iyo tobanka cod mar buu cod ka waayey waxay leeyihiin waa ujeednaa ninkan nin ma ursi soconaya ma aha had droob galayo marka xisbiga dhexdiisaa kala taagan waxaa la islahaa xataa madaxweynahooda hore hadduu la soo hadlay waa dabcayaan laakiin weli waa dabci layihin way ugu dambayntii ninka hadda sharaxan ee makarti isagu labaatankan xubnood xisbigiisa ka tirsan ay diidan yihiin waa nin noocee ah siyaasaddiisu xaggee bay jirtaa asaga runtii maahan siyaasaddiisa waa nin dhexdhexaad ah oo laakiin saasoo ay tahayna mararka qaar xataa ka mid ahaa taageerayaashii trump waxaa ku dhahaa qayb buu ka ahaa laftigiis haddana endorsement iyo madaxweyne trump uu helay oo hadda xataa isagaa soo hadloo yidhi ninka hala siiyo codka laakiin waxaa weli ayaan darro ah xisbiga waa nin isku wada kale runtii oo ma aha nin aada u qallafsan sida xisbiga dhexdooda marka loo fiirsho nin ku qallafsan maaha waa nin dhexdhexaada ay dhahaan kuwan wuxuu ka mid yahay established republicanka la dhaho marka asagu ahaan ma aha nin dhib badan runtii xaggiisa marka loo eego xisbiga dhexdiisa laakiin nimankana waxay yihiin niman aada u adag waxay doonayaanna ma aha nin dhexdhexaad ah waxay doonayaan inuu ahaado nin xagjiro ayagoo kale ah oo arrimaha badan ee hadda yaalla congresska oo laga yaabo xataa republikaanka laftooda in cod ay ka helaan dimuqraadiga ay garab siiyaan oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa xadaynta hubwadashada waddankan oo kale isaga waxaa laga yaabaa inuu dhexdhexaad ka ciyaaro taas kuwana ma ogola ugu dambayntii dimuqraadigu kaalintoodu waa noocee iyagu hadda wal ayaga waa inay inay eegtaan runtii dhexdoodana qalqaalo badan bay wadaan oo isaga waxay doonayaan laftigooda biilasha ugu horreeya miiska u saaran waa biilkii hadda intii doorashada dhicin miiska saarnaa ee xadaynta hubka culus ee waddankan loo baahan yahay rabikaanka inay qayb ka helaan marka inta badan shukaansi badan ay ku jiraan oo biilasha soo socda sidii ay qayb saaxiibo ugu yeelan lahaayeen waxaa laga yaabaa xataa makaarti qaar la shaqaynaya inay jiraan oo saaxiibo u keenaya say berri ugumana sheegtaan laakiin ayaga tooda waa israacsan yihiin minoritygooda waa haystaan booskooda markasta oo badan waa tirada isdariya tirada yar waay waxay rabaan tiro yar oo republikaankan inay ku guulaystaan qalbigooda si hadhow ay uhan ay garab ugu noqdaan
aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi oo ka faallooda arrimaha maraykanka isagoo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayuu khadka telefoonka iigu warramay